dadka degan xaafadooda ku mid ee magaalada gaarsi iyo waliba ay wajahayaan biilaan saameyn kuyeelatay nololihii kulid markii webigii biyo hunkakooi jiray wasooguri taasna weliba ay caqabad ka nagatay owlaado iyo waayeelka ku nool gaarisa aan xukumad ee shacabka magaalada gaarisa oo warbaahinta la warameen iyo waliba ay sheegeen intiioo xaaladan biilaanteenka sii dulqaado korna maadaama iyo jiraan qoysas badan oo aan awoodna inay biyo si maalinle iyo gadan waliba wasaaradda biyaha gaarisa yoonka baaqina ina baaqsho laa ku jawaaba war biyahana siiya war lambarawan waa biyaha war qofaan biyo cabin muu noolaan karaa nafta qofka markay dhaysa waxaa la dhihi booyad dirac war qof dhintay goormee meedkiisa booyad lala soo gaari war ilaahay aan ka cabsanno war sidan aan isku dhahanno war muslim baa nahay ee kitaabka qur-aankaan ilagu dhaariya been ha ka sheegina maamadaa kala fiiri waa boqol jiri carruurtan yeerka agoommaha fiiri haweenkan fiiri ma aysan ku soo daroonan miya war ma danqanaysid miya ummadda ruuxa day biyo shubata ruuxa kale biyo ma shuban karo walaalkan waxaan u sheegahaynaa ballantii uu qaaday islaamnimaan ku tuhumahaynaae inuu ballantii ka soo baxo waxaan leeyahay oo u sheegayaa wasiirka biyaha iyo maantahay konsolaha iyo gafanaha kuddi waxaan siinahayaa annaka biyaha si deg deg saddex bilood dib naloogu keeni waayo waa madahraadaynaa wax noo dambeena ma jirto hadda maanta biyaha dib naloo keeni waayo fadhigan la sameey naloo keeni waaye xaraarada annada annaka bannaanka ay taallaa marka biyo horta looma soo socdaan waabada niiga laysku dhisin oo biyaha soo socdaay waxay hasliin arrin maxaa la yidhi meesha markaan tagnay dhul ma hesiin dhul ma hesiin baa le horta kondishonka laysku xirow dhul markaa heshiin maxay dhhen taangiyaha iyo wix la saara annagaa shaqada iskale markii shaqada taangiyaha aan qabsanno dadka biyaha loo gelin laha lacagta bixin laha inta inaa kaysatiin lacagna accountaa dhigatiin saddex boqoloo kun biyihii maxaa la yidhi taangiyaha meeshan jidkan macallah quwaa baa bixiyeen dhul dhul bixiyeen haa quwaa dhul bay bixiyeen habeen nadiif sidan oo kale asagana gurigiisaan ugu tagnay oo muxuu yidhi meeshan sheekha quba biyo lagala suur biyaha ah hadda ilaa hadda wax quman oo aan ku qanacno naloo sheega ma jiro anaa saan u fahansan muxuu sheegay wasiirka muxuu yidhi buulo dhagax buulo dhagax aad bay fogsamo haddii la dhaho beedka weynaha jeeshka iyo laynka inta maraaya waa lagala soo jiidi buulfaras waaka biyihii jidkan weyn ma haysanaa wax bay ahaan laheyd xal uma baahnayn laakiin haddii lala dhaho haddii lala dhaho buulo dhagax buulo dhagax wakhti bay qaadani marka annaga maxaa rabnaa wax sidan ka dhow wasiirka biyo ee degmada gaarisa axmed maxamed ibraahim oo la hadalay shacabka xaafado biyo-la-aanto ku abadahayaan weliba uusan sheegay intii dowladdu xilligan hayna dhaqaalihii biyogelin iyo ka sameey lahayti balse iyo jirana qorshayaal dhibaatadan walloonku obadawa biyo inta ka imaadeen oo kor iin moodeen oo soo degeen uma biyihii noqon karaan biyo inta ka imaadeen oo webiga laga soo jiido oo laga soo baamgareeyo sablaay cusub yeesho oo inta iin moodo ilaa iyo buulo dhagax oo soo dego unba annaka naanfici run ahaanta habeen kastaana waa ili yimaada reer buuladaq waa imaadeen warniyoog maxaa dhece wasiirka biyaha tahay hadda tabar baa meesha iligtay maxaan sameeya dowladda nadaan bay ku socotaa dowladda nadaan bay ku socotaa bajet bay ku socotaa ma dhihi karno buulataqwa iyo burburus iyo dhulkan oo dhanaa biyo la'aan eh ummadii kale biyaha yaa la siinin hadda alxamdulilah maanta waxaa noo dhammaan haysaa oo bishan gudaheeda noo dhammaan haysaa waxaana ku nasa maxay ahayd buulamasuuri iyo xaafadahaas oo shisho oo ma aragta dhinaca magaalada ka degan iyo buula iftiin dhulkaasaa naga dhammaanaya markay naga dhammaadaan sanadkan iyo laba bilood waxay noqotaba dhinacan baa markaa dhiman shacabka magaalada gaarisiya in badan ku abadaayaan biilaanta ka jarta degmadaas oo nololyo saameyn ku weelatay dowladduna weliba yay sheegahaydee inay wada dadaaliyo qorshayaal biyogelin lanka sameeya waa degmada gaarisa